mukhtaar sheekh aadan dalmar eed aa mahadsanta maalintii jimacday lahdhaafi waliba hadeere magaalada caasimada ee muqdisho aan amarkaas igu celiyay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ujeedada una meelun qoynin walihay tahay intii ku qeyb galna shir muddo lama beri ah ku dareeri magaalada muqdisho kaasi oo wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo xaqaban qaadadi saas oo kale hay-ado kumid ee unesco qeyb ku haayeen tababarkaas walaalan ku hadlay iyo macalimiinta biyaasina iyoona intii qeyb ku haayeen marka sabtagii waliba seenahin shirko oo ku dhiyaayay xarunta xalane ee magaalada muqdisho waliba laka casuumay madaxda wasiirada dowlad goboleedyada ee dalka ku jara iyo wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya oo shirkiya ha abaabuli saas oo kale waliba shirki laka casuumeynin ururada bulshada rayidka iyo ururada saxaafadeed maamul goboleedyada ku jira ee la aqoonsiyey marka sababta muqdisho nkooyinoli haytay casuumaad shirkaasole inkafadi oo aan umatilow ururka saxafiyiinta koonfur galbeed marka ujeedada booqashadan iyo kooyowka iyo casuumaada shirka noocaas iyo ujeedadan haytay
fahmi weliba jartay guddoomiye ini wasiirada maamul goboleedyada warfaafinta gaabilsan iyo wasaaradda warfaafinta ee dawladda dhexe iyo isqobadeen may haayeen walaayo iska qobadeen waana iska afgordo waayeen
isqabsiga meelasi kudhi wali haayeen wasiirada warfaafinta madala casuumi kubacda walalin sheegay intii muqdisho shir maamul goboleedyada iyo wasaaradda warfaafinta iyo ururada warbaahinta qaarsho ku dhiho muqdisho oo lanku hadalo arinta badqabka marka mudi iyo seeden goobta shirka ku dareeri ee xalana wali aragana warqadii midwalka ka saabsanay qaabka muddada labada maalmood oo la dareeri doona iyo furitaanka iyo xiritaanka barnaamijka madaxda ku qeyb galaas iyo dadka ku hadala doona marka marka hore wali jartay ashtaka eh intii soo dhaweyn fayla ama qaabkii protocol ee mas-uuliyiinta lahandhawaaya lahay inti marka hore heln iyo oo taasi ciladiya teeganay tii haddana shirkii muddo jadwalkii la aragay warqadoogi meelayaalen weliba meelo kuwaayana doorkii wasaarada warfaafinta ee dowlad goboleedyada iyo kala hayan shirkun muddo lamada maalmood dareerow ee badqabka waryaha lanku hadlaayo marka kubacda waliba go-aansana inta shirka isku kubahan maadaama doorsho meelanku muuqana boorkii iyo mail eray wala meelo ku muuqda keliya haayeen kaedaaytay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya marka walasheen wali haayana wayna ninka cazumi hooba doonuna meelaan kala hayn
doorkiyo fadaayeen hoob marba wasaaraddii warfaafinta iyo cazuumaadahan dirti shirkina ha ku qiib galeen markun doorka kale oyo fadaayeen hoob adin aftiinid
muhiimada horta wali haytay shirka walaalan qobada wali haytay wasaarada warfaafinta ee maamul goboleedyada heer federaal ururada saxaafada qaarshay ururada bulshada rayidka marka se caadiyan shirarka ma dadyayan wali qasab ahaa furitaanka barnaamijka oo kale inti meelas kumuuqda korta ama hadala kaleyn qofiyo matala inti hadalka lahaada ama kulli sho inti meel eray furitaanka meel eray lagu qeyb geliya marka horta taas kuma qonayti walaa meelo korna wali hayaan gudoomiyaha gobolka banaadir engineer yadisow ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo agaasimaha wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cabdaala keliya iyo mas-uul ku dareeri unesco intii taasay khudbada ka lahaayeen marka saas oo kale wali jartay intii time table jari oo qofba doorshay ku muuqatay tusaale majaas muuqaada ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed nusoj oo xokeyihii ku casuumnay macalimu doora ku muuqday oo eh anti hal sax door kalaymeelastood ishogaamiyow qaabkaas marka dadkun khudbadoogii iyo hadaladii iyo door kale oo boorkiiga qornay oo eh shir iyo isku kaaladaayeen madaxdii wasaaradda warfaafintii heer federaal iyo arrimo noocaas oo dhan maku muuqan marka jilayoo la haysay dad oo lungweri antimeele kuraasto fadheedan wanas arageen anti arantiyo iyo mas-uuliyaddiyo heerkaas ku wiinto oo mayleeraay maamul goboleedyo matalahan doorsho intaa isku wiinay may ku jaban markun hobo wasiirkii maamul goboleedka la casuumo meeli ku qiibgalgii isu onrooga doodo markaas dhiyaasoon isugu qiib qaada hadallo hobo lan siina ama lasii dhatiyo ini ismeelaskooyo casuumaada hayti ini isu shirkii kubaho kaa dhacakistoer making lamaada maadaama aada suxufina eta
mukhtaar horta hal wasiir waa wasaarado ama wasiiro dhowr ah oo maamul goboleedyada sida koonfur galbeed puntland galmudug hirshabeelle iyo jubbaland wala kuwada sameynahaytay marka wala kale maadaama hadde warfaafinta ama xukuumadda federaalka heer federaal iyo hoosteedaayan wala lakuyaaba inta jaro koran qaab wada shaqeyneed iyo salugsiyin madi intaas yar shileediya mee walayo astakada ama walayo ku tabadaayeen waa wada shaqeyn kale oo hoose oo wasaaradda warfaafinta madaxdiya iyo iyo ya jarta marka shileediya ma-e walayo shirkaas aan qaacdacin doorsha ku muuqday laakiin qaabka wada shaqeyneed iyo madmadow kala jara taasna wala kula xiriiri korta weydii korta wala kala dheeriga jara madaxda wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedyada qofkiin suurgala laakiin laakiin qaab nidaam ahaan aragti ahaan wala nin muuqday markaas walyahayna xitaa qof wala lafaday waa qaab protocol lay mas-uulka ixtiraama lay xataa la qanciyey marka xitaa qaab lan qanciyey oo xitaa ma jaran madii hobbixin ku bacda marka hadee shirkii makusi unku beheenga wasiiradii oo unku tabeenga mise shirkii hob wasiiradiiba ku beheen walroogii oo hata wada hadala dareeray si doorjo lan sii lahay shirka furmi waana hirmi iyona si un qaadacan ku behen ini kalena shirka may leedahay dareeri laakiin wali jaray kulamo iyo la qaadeen sihayaa xilka wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka waana ekus wasiir ku-xigeenka wasaaradda olanku hadlay walayo tabadaan iyo may leedahay marka kulamadiiyo dhamarina may leedahay intii dublankanaga shirkaasi iyo ku qayb galana way ku guuldareysay maadaama arrimo shirkaas ku baxsan oo qaabkooda shaqeyneed ee iyo jaran oo oo kula dhexeeya marka shirka sidii on qaadicin oo banaankan ku beenahay
weliba kuwarsifaday su-aal kaasi oo dhinigun oo maamul goboleedka koonfur galbeed weli sheegday aday iyo wasiirka warfaafinta in aad meelo ku qiib galeen marka weli lugyaaba bulshada muxudiinka wariyahanga kaseeday mise wasaaradda dhinigi ee ku dareeray marka hob ada nimbiyaanida kulankaas iyo wala adag uu qiib gale
mukhtaar madi horba hadalka kinka bilaawi walaana shirka kaseedi walahayta cazuumaad inkukoy ururka saxafiyiinta koonfur galbeed hejey ana kabahi oo ana kamatelaay ururada bulshada rayidka oo kale abdiqaadir shacali baraka ayaa isumil ku casuum wasaaradana mas-uulka laku casuumi wasiirka warfaafinta hayta marka ujeedada ana kaseedi walahayta ano matelo wariyaasha koonfur galbeed shirkii meelo ku dhihi marki lahaaska duduuba ku bahowkii iyo weliba iyo doorkii iyo kuwaayen dadkii ku qiib galaaye oo ururka suwaaja anigu isu dhiib ku eye markun ma islata shirkii lanku hadalaayo badqabka suxufiyiinta ee meerilanseedi muddo sideed maalmoodna hobaana qaldanayna qorshe ahaay natiijada uska dhamaaday hobunaha koobna runtii shirka horta muddo laba maalin elan ka taragalay sabte iyo axad geedka ee gelinkii dambe laha gebagabey muhiimadda wali haytay shirkun anti mayl eedaay nagada shir iyo an wada dhuyin ama dad matalow waryaalka madax banaan iyo wasaarado warfaafinta maamul goboleedyada eer federaal iyo hay-ado warbaahinta saacido qaarso intii may leedahay iyo qolooyinka human rightska kashaqila iyo inta shirkaas ha ku qayb galan fikir iyo aragti iyo may leedahay qaabka qofka saxafiga badqabshay ka saabsan hanti waa laisku weydiiyahay marka maadaama shirka mudolaa maalam mood lahay oo weliba geeko furitaanka jare waktigaada qaadaad dareemi korta xiritaanka bishi waktigaada dareemi korta walaa heri lakuyaabanta saacado yar kooban eyin maalim ogaatay ma ka filnayna hatana saas atoli dhinig kala jaray intii shir noocaas qobsoomo may leeraay ha ku qayb gala intii muhiimhay sababta aragtada iyo fikirka koobahaw ama qofka wariyaha ama qofka mas-uulka markaas is aaminsan inti meel ku muuqata iyo muhiimatahay marka inkastoo uu tega iyo maalmo faylahayti lasii balheeri dhaqaaqi dadka waxaan ku qayb galana meelaha hal qof la casuumi meelo qaar dad ma casuumnaba marka wasiirada shaleediya ku dareeran marka walaha marbaran ku hadlo badqabka saxafiga waa in wariyaasha maylaray meelo ku muuqdaan fikir iyo tusaalooyin markaas la arooriyi korana meelaha ku baahan koraan laakiin hooba dad yar lay meelo maylaray nagadan kooyan nagadaas ahaan wal wal aragti yaraha baxaas marka almuhim shirka shir noocaas ahay inti laku casuumina walahay shir maylaray madila ku reeba madmadowgaas oo wasaaradaha dhagali shir oo oo bilow eh shir heer caalamiya in geeka ururka suxufiyiinta koonfur galbeed isugu dhiib gala marka adaftayda deegaanada berjoolna lun lunku casuugna ka guddoomiye ahaan maykin suubiyaas mustawahaas meelo dhow
dalma run xaqiiqdii una arrin muhiim ee yaningata sababtoo ee geeka madi maapal ha ku reeba oo puntland ku dhisan weli anaha stateka lamaad oo ku dhisan urur saxaafadeed oo runtii meelo badan laga aqoonsaday shirarka caalamiga adasahata kan anta ku dhiyaay oo kale muqdisho oo kale anti inaan xasuus doonin cazuuma oo meeli maap hagale un ha ku muuqana meeli ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed hagalan inti ku muuqana marka taasi walanin ataa fursad iyo meel eraay hor u socod iyo dhiirigelin muhiim yani ada sababtoo ah meela xuquuqdii fikriyeedada kala hayd walaalanku dooda ku helaasa wariyaasha mustaqbalka dambena walinagadaas meel deegaankii iyo wariyaalkii roona laka xasuusado oo mayla araay weji cusubna mayla araay khaybarada yani marka fursad gaara yani hayd runtiinta shareer caalami oo badqabka qabilan ku hadalay oo una ku qayb galna waa arin runtii eed unaan dhawayaan eedeedaan mahadsanto mudana guddoomiye kiinku mahadnaqaana waktigaada nasiidii iyo weliba sida tayle oo aada ninku kuwaranti axwaali ka saabsan ay tii shirkii aka dhamaaday beledka xamar ee badqabka wariyaalka lanku hadalayo eedaan mahadsanto